cabaar kow iyo tobankii iyo cabaar kow iyo tobankii waxaa magaalada baydhabo ka dhacay laba qaraxo isxigigay mid nin naftiisa liga oo da-diisa aanu ku qiyaasnay konton sano isu qarxiyey muqaahid lagu magacaabo beder iyo sidoo kale gaari waxalaha qarxo lagu soo buuxiyey isagana isu qarxiyey agaarka daabshiil muqaahid lagu magacaabo reebo waxaan xilligaasi ku sugnaa meelaan ka fogeyn halkaasi waxaan durbahan tegay goobta qarax uu ka dhacay muqaahid reebo oo daabshiil u dhow waxaa ku geeriyooday dadaan ka yareen ilaa iyo soddon qofood dhaawacyo aada u fara badan oo iyaguna meesha waxyeelo kasoo gaartay oo xilligaasi lagu howlanaa sidii loo geyn lahaa isbitaalka magaalada baydhabo ayaa halkaasi ku sugnaa laakiin tirada rasmiga ee dhaawacyada had jeertan ma hayo waxaa sidoo kale qof naftiisa ligaa isu qarxiyey muqaayada beder oo ku taalla agagarka darjeedka magaalada baydhabo halkaasi goob xilligaasi ku sugnaa waktigii qaraxa u dhacayay waxaa wii sheegay dadaan ka yareen labaatan qofood inay iyaguna halkaasi ay ku geeriyoodeen caliyow dadka halkaasi ku geeriyooday ma ahayn askar iyo dad mas-uuliina balse waxay ahaayeen dhammaantoodi dad shacab ah xilligaasi marayay wadadaasi oo wadada ugu mashquulsan magaalada baydhabo ah gaadiid aada u fara badan oo halkaasi ku baakimadana waxyaalo fara badan ayaa kasoo gaartay halkaasi goobtana durbe waxaa soo gaarayay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha koonfur galbeed soomaaliya waxaana durbe la bilaabay sidii loo aruurin lahaa miidadka iyo dhaawacyada waxyeelada kasoo gaartay qaraxyada isxigiga ee ka dhacay muqaahida beder iyo reebo jeertan ciidanka ayaa ku sugan gebi ahaanba ammaankeeda ciidanka la wareegay waxaana la wadaa miidadkana runtii caliga waxaa xiisad mudan in dhammaantoodii la garan waayay dadka wejiyadoodii ay googo-een qaraxa aada u xoog badan uu ahaa laakiin dhaawacyo yaryar oo adiga la garanaya ay jireen oo la qaaday laakiin miidadka ilaa iyo hadda wax la fahmay wax yar ay jiraan marka waa qarax ka yaabay bulshada reer baydhabo waana qaraxyadii awal ka dhici jiray qarax ka duwan ayuu ahaa waxyeeladuu geystay waa tahay labada qaraxba ma nafti halignimo oo oo loo adeegsaday shaksi soo qarxiyey miya mise waxaa ku jira mid loo adeegsaday gaari walxa qaraxa laga soo buuxiyey qaraxa ugu horeeyey waxau ka dhacay muqaayada beder saan kuu sheegay waxaa isku qarxiyey nin naftiisa haligaa oo da-diisa aana ka yareen runtii konton sano waa qof aada u weyn ayuu ahaa halkaasi muqaayada beder oo u dhow abardeedka magaalada baydhabo kan kale waxau ahaa qarax lagu soo buuxiyey gaadi gaari walhaa qaraxo lagu soo buuxiyey ayuu ahaa waxaana isu qarxiyey xaruntii agagarka xarunta daabshiil waana goobtii qaraxi hadda kahor magaalada baydhabo meel u dhow ayay ahayd muqaayad lagu magacaabo reebo goobtan waxay ahayd meel muqaayad suweysla dhoo dhawaan la furay iyo goobo dadka shaaha ay ka cabayaan oo bulshada magaalada baydhabona ay aada ugu badan tahay marka dad shacaba unbay ahaayeen dadka halkaasi waxyeelada kasoo gaartayna